adeer qoladan maaragtay qoladan cadowga al-shabaab ayaa maaragtay waxay dhaceen xoolo dad xoola leeyihioo meel isla degan oo reer miyi ah ayay nin kamid ahay xoola ka dhaceen dabcan wax kaley ku raadsanayeen inkastoo ay cidna iyagoo waxba ku raadsanayeen ba dhacaan xoolaha haddana ninkaas ay ari iyo xoolo kale ka kaxaysteen dabadeed meeshii maleeshiyaad kale iyo qolyo oo maaragtay kalaa soo galeen oo ciidamo meelaha joogay wax meeshii waxaa la dhacay marka dad kaleo xoolaleeyo meesha deganaay ayay iyagana xoola ka dhaceen oo hadda wanaag ma suubine dhinac kale iyaguna ka mareen xoolo kaley dhaceen xoogaa yaro isku dhacaa meesha ka dhacay meeshaas nin baa ku dhintay dabadeedna xoolihii na waxay gaareen maxaasaa la gaarsiiyey magaalada la yihahdo degmada maxaas kolleyba dee xoolihii maleeshiyaadkaas iyo ayay gacan ugu jireen dadaal baanu wadnay aniga iyo maamulka degmada maxaas iyo maamulka degmada aalbuur anagoo ka kooban dadaalkanagii xoogaa culaysyo fara badan baa nala soo gudboonaaday madaxda waxaa la hadalay kolley galmudug iyo hirshabeelle labadaba waa la hadalnay oo labada meel labada degma ay kala tirsan yihiin xogaa waxaad moodaa in yara xaqal daacisana la ku sameeyeyna waad moodaa oo sida aan uga dalbanay madaxda sarsare aanay awoodi noo siin odayaasha dhaqanka iyo maaragtay runtii aad bay noola shaqaynayeen gudoomiyaha guutaale waxaad nooga warantaa ma la isku raacsan yahay labada dhinacba sida aad hadalka u dhigtay inay dhacdadani u jirto aad baan u malaynayaa in la isku raacsan yahay cidda wax diidan oo khaladaadka gashay mooye inta kale akhyaartu way isku raacsan tahay labada dhinacba akhyaarteeda waa wada arkay oo anigu labada dhinacba akhyaarta waa la hadlay oo xiriiraan la sameeyey haddana safar baan ahay oo oo degmada maxaas baan ku socdaa waan doonayaa inaan caawa ama bixi subaxdii galo haddii ilaahay idmo waaya cidda wax diidan oo dhaca geysatay maxay ku doodayaan mar haddaad carabka ku dhufatay inay idinka aragti duwan yihiin sida aad wax u sheegtay adeer horta waxaa iska soo gelaya meesha ninkii xoolaha laga dhacay oo isagu dee markii hore in xoolo kale oo dad kaleoo shacab uu leeyihi loosoo dhacaba ku qaldanaa qaladkaas waxbuu kuleeyahay maleeshiyaad kaloo iyaguna ku hayba ninkii dhintayna way jiraan oo iyaguna maaragtay waxaa ku dhegan dadaalada hadda odayaashuna xoolihiina bar baa laga keenay hadda sida maantay guddoomiyaha degmadu ii sheegay iyo odayaasha dhaqanku oo laga soo qaaday barkii kalena maaragtay dadaalkeedaan rabnaa inaan galno dhanka kale labada oday dhaqan ee labada beelada wagxo iyo meesha la yidhaahdo maxaas labadaa magaalo runtii aad baan ugu mahad celinayaa shaqo fiican bay nala qabteen cornel nuur xasan guutaale waxaad noo sheegtaa marka laga tago inaad dab qaadaan oo aad dadka wax kala gaareen aad u kala dab qaadaan dadka ood wadaagtaha ee soomaalidu weligeed ayay xoolo kala qaadi jireen haddii dabqaadka uu shaqayn waayana awood ayay maamuladu isticmaali jireen marka dabqaadka marka laga tago maxaad tabara oo aad leedihiin oo aad sharci ahaan u fulin kartaan waxaan rajaynaynaa inaan tallaabtii awoodda qaadno waxaana tallaabtii awoodda ka sugaynaa madaxweynaha hirshabeelle iyo madaxweynaha galmudug labada madaxweyneba xiriir baan la sameynay anigu khaasatan madaxweynaha galmudugna waa la sameeyey madaxweyne ku-xigeenka hirshabeellena waa la sameeyey cali guudlaawe iyo xaaf labadaba waa la sameeyey iyaga ayaana ka sugaynaa awoodii waxaana isticmaali doonaa awood haddii maaragtay sida aan hadda doonayno wax noogu dhammaa waayaan insha allahu tacaala haddii aan ka tagno waxa aad qaban doontaan iyo dadaalkiinaba waxaad wax nooga taabataa xaqiiqada sidaa ay wax u jiraan inaad dhanka aad u dhigtay oo ah inay niman al-shabaaba ay ka dambeeyeen sida ay dhacdadani ku bilaabatay maadaama aad deegaankii ka maqan tahay gacantana aadan ku haynin cadaadana aad joogto xaqiiqadeeda seed ku hubin kartaa ader deegaanku horta wax ka dhaceen maxaas iyo wabxo udhexeeyo miyiga aniga meeshii aan ku dhashay wey dadka labada dhinac bana dad aniga labada waardi oo aan wada aqaano wey qaabka wax u dhaceen marka waxba igama qarsoomi karaa adeer haddana meeshii aan anigu guddoomiyaha ka ahaa weeyo oo inna aan maamulayay in hadda kooxda cadowga ay haystaan marka aad baan uga warqabaa aad baan uga warqabaa dhacdada sida ay u dhacday waxaan rajaynayaa in maaragtay madaxda kale iyo aad xiriirada la samayn doontana inay sidaa kugu sheegi doonaan marka dhacdadan nimankaasaa ka dambeeyey dabadeedna qalad baa qalad lagu saxay sixitaankii qaladkii qaladka lagu saxay baanu anaguna maaragtay dadaalkaga jirnaa